من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markan waxaad ku soo dhowaataan dersiga afariy labaatanaad ee kitaabka nisaa-un fii aaya alqur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah ee ka faa'iidaysi wacan
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فرديقان إنه أكي أفري اللباطنات كغيها لني وحان كسو قلني أما كسو دورني كتاب كيها النساء في آي القرآن إيه اللي فتي قبدي دكتورة ليلى حمدان وحين كسو جري حاسسك النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن متكستين إنه حوغا يسدول تاغنه وحين مرنا qofkii afraad oo ah xafsa bintu cumar radia allahu canhaa xafsa waxay dhalatayba ay ragga siirada iyo taarikhda ka hadla ay sheegayaan intaan nebiga lasoo dirin khamsa sanawaad shan sano ka hor ani taqriiban nebigoo shan iyo soddon sano jira meelahaas ayay dhalatay markii ay garoob noqotay oo ninkii hore u qabay khunays ibnu xudaafa assahmi la odhan jiray markuu ka geeriyooday wuxuuna ahaa nin saxaabi oo weliba raggii xaadiray maalintii beder buu ahaa madiine ayuu ku dhintay cumar baa wuxuu leeyahay cusmaan baan la kulmay ibnu cafaan baan la kulmay markaasaan usoo bandhigay inuu xafse guursado waxaan ku idhi in shi'ta ankaxtuka xafsata binti cumar haddaad doonayso waxaan kuu guurinayaa gabadhayda xafsa binti cumar cusmaan wuxuu ku yidhi sa anduru fii amrii waan soo fikirayaa buu ka wadaa dhowr habeen buu iga maqnaa muddo cusmaan jawaab buu soo bixi wuxuu yidhi waxaa ii muuqatay hadda waqtigan la joogo inaanan guursan kar inaan guursanayn cumar wuxuu yidhi waxaan la kulmay abubakar abubakar baan la kulmay waxaan ku idhi in shi'ta ankaxtuka xafsata binti cumar fasamata abubakar falam yarjic ilaya shay-an abubakar wax jawaabay mase iska aamusay waxaan ahaa mowqafka abubakar mid uga cadho badan midkii cuhmaan cuhmaan isagu dee sabab buu sheegay hadu guri diyaar buu igu dhahay laakiin abubakar ha iyo maya midna ima dhihin waa soo fikaraya ima dhihin shib iska aamusay gabadhii markii markay muddo joogtay habeenno joogtayba rasuulka ayaa soo doonay markaasaan u guuriyay baa cumar leeyahay kadib baa waxay la kulmay buu leeyahay abubakar radia allahu canhu faqaal cumar waxaa laga yaabaa inaad maarata xoogaa qalbiga wax igu haysid oo ay cadhaysan tahay oo markaad xafsa iisoo bandhigtay ee aan kuu jawaabi waayey haa baan ku idhi waxbaan ku haya waa ku cadhaysan runtii wuxuu yidhi wax kale ima diidine inaan jawaab ku siiya ima diidin wax kale ima diidine waxaan maaragtay kaaga jeestay wax ku jawaab ku siiya ilaa annii qad calimtu ana rasuula allah sal ly salam qad dakarahaa waxaan ogaa xabsa inuu nebigu ku jiro oo rabo inuu guursado warkaasaan maqlay mana ahayn min mid sirta nebiga fidiyo oo ku idhaahdo inaan kuu sheega ma rabin oo ku idhaahdo xabsa nebigaa soo dooni doono laakiin hadduu nebigu ka hadhi lahaa oo uusan ka joogsan lahaa inuu xabsa soo doono waan yeeli lahaa arrinta jawaab baan ku siin lahaa markaas imaamu dahabi wuxuu leeyahay waxaa la weriyaa nebigu inuu xabsa furay uma raajacahaa marka uu ku laabtay amar uu ka helay jibriil calayhi salaam ayuu yaa lagu soo celiyey jibriil nebiga wuxuu ku yidhi sal l slam innahaa sawaama qawaama wa hiya zawjatuka fi ljanna gabadhan waa gabadh soom badan oo qiyaamo leyl badan waana xaaskaaga ahlu jannada ka mid tahay gabadhan waad ku noqonaysaa taasi waxay daliil u tahay booska weyn ilaahay gaadhsiiyey gabadhaa sharafta uu siiyey bay nooga muuqanaysaa marka hore ilahay wuxuu ku sharfay dabcan islaamka ilahay wuxuu ku sharfay maaragtay qof saxaabiyada inay ahayd wuxuu ilahay ku sharfay inay ummahad almuminiin ka noqoto ka mid noqoto waxaa kaloo ilahay ku sharfay loo qiraya inay tahay sawaama qawaama inayna tahay nebiga jannada maaragtay xaas ugu noqon doonto qofka shanaad ilaa xasaska nebigaan tirinay nisa u kala horreeyen guurkooda baan ka hadlaynay gabadha shanaad waxaa weeye zaynab bintu khusayma umulmasaakiin baa lagu loogu dhawaaqi jiray waxaa saa loogu bixiyey quudinta ay masaakiinta quudin jirtay aad bay ugu roonayd dadka masaakiinta reer bani caamir bay ahayd kaana min bani caamir bani sacsaca qole la yidhaahdo watuwafiyat rasuulu sal ly slam xay nebiga iyadaa ka horgeeriyootay sharaf waxaa ugu filan gabadhaas diina ilahay ummahaadka muminiinta uu ka dhigay ee nebiga xaas u noqotay weliba kadib markii oo dumarka xijaabka maaratay lagu soo rogay ayay geeriyootay sharafkaana way ka qayb qaadatay in xijaabka uu soo gaadho waxaa sharaf ugu filan inay tahay xasaskii nebiga ka mid tahay fi dunya walaakhira sanadkay geeriyootay sanadkii afraadii hijrada ayay geeriyootay radia allahu canha qofka lixaad waa umu salama magaceedu waxaa weeyihiin bintu abi umaya alqurashiya almakhsuumiya reer bani makhsuum bay ahayd imaam muslim baa wuxuu saxiixiisa ku warinayaa in umu salama ay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka odhanaya maa min muslimin tusiibuhu musiibatun fayaquul inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allaahuma ajirnii fii musiibatii wa akhluf lii khayra minha ilaa akhlafahu allahu lahu khayra minha waxaan maqlay nebigu odhanaya qofkii marka geerimusiiba ku timaado weyn ku timaado yidhaahda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allaahuma ajirnii fii musiibatii waakhluf lii khayra minha ilaa akhlafahu llahu lahu khayra minha saa hadduu yidhaahdo wixii uu waayey ama dad ka dhintay ha ahaado ama musiibo kale ku dhacda ha ahaadee wixii uu waayey wax ka badan buu ilahay sinaya haduu hadalkaa yidhaahdo dikrigaa u akriyo marka nafteeda waxaa isweydiiyey bay tidhi markuu abu salama uu geeriyooday oo muslimiinta miyuu ku jiraa qof abu salama ka khayr badan baan isida bay tiri wa awalu beytin haajara ilaa rasuulillaah qoyskii u horreeyey soo hijrooday madiina maka kasoo hijrooday ilaa madiina yaa qoyskaas ahaa weliba dhib badan baa kala soo kulantay safarkoodii hadda halka ina maaratay ka gaadhay inaan kaga hadalo waxay tii markaa kadib marka nafteeda saa isugu sheekeeyey laakiin waan akhriyey waan akhriyey waxaan ducadii nebigu inoo sheegay waan akhriyey qultuhaa bay tii uma inii qultuhaa waan idhi faakhlafa allaahu lii rasuula allah khayrkii badnaa abusalama qofkii ka khayr badnaa ilahay ugu bedelay rasuulkuna sal l slam rasuulku waxaa iisoo diray bay tidhi saxaabigii la odhan jiray xaatib ibn abi baltaca isagoo rasuulka ka socda oo ii sheegaya rasuulku inuu maaratay rabo inuu guursado marka gabadhaas iyaduna gabadha khayr badan bay ahayd umusalama dadkii muhaajiriintii hore u jirooday ardulxabashana way ka mid ahayd qof aad u khayr badan bay ahayd ibnu qayim baa wuxuu leeyahay raxmatullahi caleyh waxyaalahay la gaarka tahay waxaa ka mida gabadhan jibriil baa isagoo la jooga nebiga usoo galay nebigu oo umusalama la jooga agteeda jooga ayaa waxaa usoo galay jibriil marka way aragtay isagoo suuradda ninkii la odhan jiray daxiyatankelbi iska soo dhigay ilaahay marka wuxuu ku karaameeyey gabadha oo kale ku karaameeyey oo sharafteeda ka mid ahayd maalintii xudaybiya markii gaaladu ay diideen nebigu inuu cumraysto ee laga soo laabtay xudaybiya laga soo laabtay waa tii nebigu uu yidhi halkaanu ka laabanaynaa qof kastooba hadyigaagana gowrac timahana iska xir saxaabadii markaa shib bay yidhahdeen way aamuseen saddex gooruu nebigu ku celiyey qof u jawaabo saxaabadii ma arkin isagoo si nebigu u murugeysan buu umusalama u galay arrintiibuu u sheegay waxay ku tidhi war makuu sheegaa cidna ha la hadlin adigu xoolaha hadyigaagana gowrac dimahana ninkii ku xiri jiro u yeedha lagaa xiro saa markuu nebigu yeelay dhammaan saxaabadii dabcan way ku daydeen markaa ra'yigaas baa gabadha ilaahay ayaantaas iyadana uu waafajiyey oo oo nebigu ka qaatay sala allahu alay wasalam qofka toddobaad ee nebigu gabadha guursaday ee toddobaad waa zaynab bintu jaxash horey nooga soo hadlay gabadhaas laakiin laba nuqdo oon baan rabay inaan uga laabanno oo horena aan laga yaba inaan soo sheegnay dadka kale ama dumarka kale nebiga waxaa u guuriyey reerahooda u guuriyey oo nebiga siiyey laakiin iyada ilaah baa u guuriyey waa miisa ay gabdhaha kale kaga duwan tahay oo umahaadka kale kaga duwan tahay binasri qur'aan baa loogu guuriyey oo qur'aan samada ka soo degay oo ilaahay maaragtay kalaamkiisa ayaa loogu guuriyey nebiga falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaaihim idaa qaduu minhuna wadaraa wa kaana amrullahi mafcuula imaamu dahabi wuxuu leeyahay raxmat ullahi caleyh fasawajaha allahu tacaala binabiyihi binasri lkitaab bilaa weliyin walaa shaahid welina lama dalban oo yaa weli waa gabadha lama dhihin shaahid iyo markhaatina lama dalban waana gabdhahay ugu faani jirtay waxay odhan jirtay idinka waxaa idiin guuriyey reerihiinna wazawajanii allaahu min fawqi carshihi waa miise gabadhaasu iska lahayd saxiixankana waxaa ku yimi inay dumarku nebiga weydiinya dumarkiisa nebi allo markaad geeriyoto taayadee kugu soo xigaysa oo kaa daba imanaysa xagga geerida ayunaa asracu bika luxuuqan teebaa kaaga daba imanaysa markaad u geeriyootid nebigu wuxuu ugu jawaabay adwalu kunna yadan mid aydikun gacan dheer dumarkii gacandheeridii dheerarkii bay moodeen intay ul qaateen ama qori qaateen waxay isku isku cabireen gacmahooda dhadhankoodii iyo diraac gacmahoodii ku cabireen marka sawda ayaa ugu gacan dheeraatay laakiin markaysaynaba aan dheeraynba markii hore iyadoo qof dheer aan ahayn ay noogu horgeeriyootay yaa waxaan ogaana bay leedahay gacan dheerida la sheegaya inay tahay sadaqaday la bixi jirta badnayd gabadh waxay ahayd aad aad aad wax u sadaqaysatay ahayd aan lagu gaarin arrintaasi ahayd caaisho oo ka hadlaysa zaynab waxay leedahay waxay kutusaysaa maaragtay dadka mu'miniinta atqiyaadu qofka dhib kastoo dhex marta iyadoo labadii gabdhood la wada qabo oo laga yaaba caasho iyo zaynab waxyaalaan ay soo dhex mareen aynu sooba aragna inay soo dhex mareen ayay waxay leedahay caaisha markii zaynab dhimatay waxay leedahay iyadoo zaynab ka hadlaysa lam ara imra'atan qadu khayran fi ddiini min zaynab wa adqaa lillaah وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله ما عدا صورة من حدتها حدة بها ما عدا صورة من حدة بها عائشة فضل وردن بي أقرأ سامحة زينب وحيلا زي ما أرى قبل حق الدين تكخير بدن قبل إلهي وقع كعبس بدن ما أرى حق إلهي عبسي دي سيئات بي وعبسي بدنيد gabadh ka run badan ma arag gabadh ka xidhiidhin oo qaraabada ma arag gabadh ka sadaqo badan ma arag gabadh camalka camalka ay maaragtay ilahay ugu dhowaanayso uga dheeraysa ma arag ilaa waxay sheegtay waxay tii in yar waxay ahayd xoogaa dabeec yar kulul bay lahayd markiiba ay ka soo noqoto ilaa suuratan min xiddatin biha waxaa weeye xoogaa ay markii cadhaanayso marka marka si degdega oo cadhadu kusoo degdegayso tarjicu minhaa bisurca markii ba ka laabato intaa mooye eeba gabadha aan ku arkay malahay bay leedahay qofka sideedaad ama xaaska sideedaad ee nebiga ummahaat muminiin ka mid ah waa bintulxaarith waa juwayriya bintulxaarith radia allahu canha wa ardaaha hiya juwayriya bintulxaarith min bani mustalaq waladii reer bani mustalaqa nebigu intuu dagaal la galay uu kasoo horreeyey oo dad badan kasoo qafaashay bay ka mid ahay gabadhaas weliba waxaa dhalay ugaaskii beeshaasaa dhalay beesha carbeed reer bani mustalaq la odhan jiray waxayna maaragtay qof fadli badan ba iyaduna ahayd sharafna waxaa ugu filan xaaska nebiga noqoto fi dunya waalaakhira sanadkii kontonaad ee hijrada geeriyootay bay leeyihin muarikiintu qofka sagaalaad waxaa weeye xabiiba bintu abi sufyaan ama rabla bintu abi sufyaan wahiya magaceedu waa rabla bintu abi sufyaan imaamu dahabi wuxuu leeyahy raxmat ullahi caleyh hiya min banaati cami rasuuli llahi sal ly slam walaysa fi aswaajihi man hiya aqrabu nasaban ilayh منها ولا نسائه من هي أكثر صداقا منها ولا من تزوج بها وهي ثانية ثانية الدار أبعد منها وعقد له عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة صاحب الحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمائة دينار وجهزها بأشياء gabadhan waxay leedahay wuxuu leeyahay horta dadka nebiga qaraabadiisa ahayd sidii khadiijo oo kale wax yar bay kala tirsadaan nebiga oo ilaa qusay meelahaas isugu imanayaan haddayna ka horba isugu iman iyadii khadiijan baa nebiga qaraabo dhowlaaha dumarkuu guursaday marka wuxuu leeyahay gabadhan horta waxay ahayd gabadhii maaragtay meesha ugu fog ku guursaday isagoo la joogin loo guuriyo gabadhii ugu meherka badnaydna waa ahayd boqorkii xabasha najaashi baa u guuriyey ima nebiga u doonay isagaana uga meherkeeda afar boqol oo diinaar oo dahaba maaratay meherkeedu ahaa hadhowna uu soo dhibaadiyey alaabbu markay hijrada kasoo laabanayeen wax badan buu dhibaad badan buu soo siiyey iyo hadaayo badan buu gabadha soo siiyey gabadhaasna taasay ahayd sharaf waxaa ugu filan nebiga say maaratay daacad ugu ahayd markuu aabaheed oo gaala uu madiine yimi isagoo raba in heshiiskii xudaybiya lagu galay inaan nebigu ka bixin isagoo raba markuu gurigeedii soo galay isii gogashii nebiga ku fadhiiso waatay u diiday tidhi mushrik baa tahay gogasha nebiga ha ku fadhiisan markaasay diinta ugu horumarinayso qaraabaya wax kasta ayaa meeshaan ka muuqata gabadhaasna taasay ahayd radia allahu canha gabadha tobnaad waxaa weeye safiya bintu xuyey ibnu akhdab waa gabadhii reer yahuudiyeed waxay ahayd gabadh maaratay reer ficana ka dhalatay dee qoys ka dhalatay quruxna ilaahay siiyey diinna maaratay ilaahay siiyey markii dambe dee islaamka ay nabiga guursatay waxay iyaduna geeriyootay sanadkii labiyo kontonaad في خلافة معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه وأقول حكم أي مسلمين أي جيريوتي أنس بأحوليه هاي رضي الله عنه بلغ صفية أن حفصة قالت إني ابنة يهودين حفصة وحسوق قاعد إن ح... صفية وحسوق قاعد إن حفصة بنت عمر كل هذا هي قبل قبل يهودي بعد علي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي النبي قال وصل يده ويسة رسول حكي ما شأنك فقالت قالت لي حفصة حفصة وحي يقول تشيري أدو وحاتي قبل يهودي دعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي وإن عمك النبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت النبي ففيما تفخر عليك فقال اتق الله يا حفصة النبي انتهى سجده waxaa laga wadaa waxay ka soo jeeday gabadhan durriyadii nebiyullahi haaruun adeerkeedna marka wuxuu noqonayaa nebiyullaahi muuse nebiguna waa qabaa marka sharafkay xafsa kugu faanayso muxuu yahay adigoo sharafkaasoo ilaahay ku siiyey maxay kugu faani kartaaba xabsana nebigu wuxuu ku yidhi ittaqi illaaha yaa xabsa ilaah ka cabso xabsay buu ku dhahay qofta u dambaysa aynu ka hadlaynaa ilan koo iyo toban baynu nebigu soo guursado aan nidhi waa maymuuna bintu bintulxaarith tasmiyatuhaa maymuuna إنما سماها بهذا الاسم المبارك نبي مقع في عنه وبحيي نبي قال وبحيي صلى الله عليه وسلم سيد حاكم وصوص صاري بإسناد صحيح عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم خالتي ميمونة برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ابن عباس هو يدي أم فضل أيه ميمونة أيه ولا لها مركا هورير واحد ابن عباس نواحد qoftaasa markaa ugu dambeysay dadkii maaragtay nabiyullaahi maxamed xaasaskiisii marka waxaan xuquuqda inagu leeyihin ummahaat almuminiin haddaan ka soo hadlay taariikhdooda iyo fadligooda xuquuqda inagu leeyihiin maxaa ka mid a haddaan muslimiin nahay xuquuqda inagu leeyihiin maxaa ka mid a mid kasta sharaf dheeraad oo ilaahay gaar u sii bay lahayd mid kale kuwa kale kaga duwan tahay أول شيء ترضي عنهن وصلاة عليهن مركين الصوغ هذا رضي الله عنهن إن نرهنه ودعينه أمانه تاس ولا نجربا وهكذا لا نجربا إن نوجان فضلك إليهن إن جعلنا لا نجربا تصدحات وحال نجربا الاقتداء بهن ودراسة سيرتهن إن إن قضيانه سيرتهن دراسينه برانه ولا نجربا حقا سنقول إليهن وهكذا لا نجربا تقول ما هي وهكذا لا نجربا inaynu kula dhaqaanno adab oo markaana aynu difaacno isgarab taagno oo wixii xumaynaya suurad xumaynaya ka hadlaya sida maanta raafidadan xunxune caaishaya ka hadla iyo wax ka sheega in laga difaacaan u baahan tahay ummahaatulmuminiin in la difaaca loo baahan yahay qofka afka kusoo taaga afka la jebiyo ayaa loo baahan yahay ta shanaad waxaa loonaga baahan yahay inaynu maaragtay inaynu nata'adab macahum maamuusno oo gabdhaheenna u bixino magacyadoodii oo kale التصمي بأسمائهن إن مقعود يصبح إن قبلها الله بحيه حيلات قبل الكتاب كان قرطي ينبغي على المسلمين تسمية البنات بأسماء الأمهات المؤمنين وأكوها بونطة إن مقعود يلبحان قبلها إن عاشة إيو حفصة إيو زينب إيو إن وبحنه ميمونة إيو قبلها كان إيو سودة إيو حلمة وحان رمنا إن آه كهذا الله إن كهذا الله بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم آه فاطمة هرين نوصو إشارني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها هرين وقصو هذا اللي قصة وحبا كمدة يربينو كغن نقلنا إن شاء الله تعالى نبي آد بو جعلا آد آد آد بو قبل داسو جعلا ودلي فاطمة دا تاريخ داسو دن أينو كشيغيننا يفضل داسو دن مالنتي جيريوتي waxaa la isugu hayaa mashan iyo labaatan bay jirtay mise sideed iyo labaatan qofka u badan baa sagaal iyo labaatan gaadhsiiyo yaraan bay ku geeriyootay waxaad kaloo ogaataa faatima radia allahu canhaa qoyskii nebi maxamed ka soo hadhay hooyadeed baa ka horreysay oo gabdhihii saddexdaa walaalyaheeda ka horreeyey oo wiilashii oo yaraanta ku dhintay hooyada dhasha baa ka horreeyey iyo iyadaa qoyskii nebiyullahi maxamed ka soo hadhay nebiga ayay ka dambeysay geerideedu geeridii nebiga ka dambeysay lix lix bilood ayay ka dambeysay sida ay sheegay arka mu'arikiinta lasoo wariyo ahaartu ay sheegayso jacaylkii aabaheed u qabtay lixdii bilood ay ka dambeysay iyadoo qoslis lama arag baa la yidhi wayna sii dhammaanaysay sii daciifaysay maalin maalinta ka dambayso saas bay leeyihiin markii markaa nebiga geeridu ay ka timi faaduma way joogtay waxayna ka wareysaa nebiga axaadiid siddeed iyo toban ay ku sheegaan siddeed iyo toban bay ka wareysa waxaa hal hal kitaab baa yaa yaa mutafiq caleyhi ah sideed tobanka hal xadiis baa wxiya mutafaq caleyh oo soo saaray bukhaari iyo muslim ba soo saareen waxay xadiisada la wariyay waxaa ka mid a xadiisada laga wariyey ay wariyay nabiga ka wariyay waxaa ka mid ah kaana rasuulu llahi sal l slam idaa dakhala almasjida qaala bismi illaah wasalaamu calaa rasuuli illaah allaahuma akfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik waidaa kharaja qaal bismi illaah wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma akfir lii dunuubii waftax lii abwaaba fadlik xadiiskaas ka mid a xadiista warisay iyadana waxaa ka wariya xadiista waxaa ka wariya labadeeda wiil ibnuhaa xuseen baa ka wariya xuseen baa ka wariya wiilkaas xuseen caaishaa ka warisa sidoo kale umu salama ka warisa axaadiis anas bin maalik baa ka wariya iyo dad kale ayaa ka wariya iyadana axaadiista ay maaratay kasoo guuriya kasoo wariya riwaayaadkeeduna kutuba sunna ayay ku qoran yihiin siduu imaamu dahabi noo sheegay faaduma markaa mukiriinta maaha dadka axaadiista badan nabiga ka wariyay ma aha nabigana waxaa keliya oo ka dambeysay lix bilood oo keliya saxaabadii cimriga ilaahay siiya muddo ka dambeeyey nebiga ayaa xadiis badan wariya laakiin iyadu dee muddo yar bayba ka dambeysay marka nebiga sideed iyo tobanka xadiisun bay kasoo kasoo warisaa gabdhaha nebiga sal slam waxayn ku noqonaynaa markii nebigu geeriyoonayay si dhibtay faaduma la kulantay iyo siday u murugootay can anas qaala lama ahqala nabiyu oo lama haqula nabiyu sal slam jacala yataqashaahu alkarbu nebigu marba miir daboolmayo sakaraad buu ku jiray xaalad sakaraad faaduma markaa waxay tidhi waa raba abataah laysa calaa abika markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay laysa calaa abika karbun bacda alyowm khalaas dhib way isdaayeen aabbaha maanta kadib dhib way isdaayeen wax dhiba way isdaayeen markuu nebigu geeriyooday waxay tidhi yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannat lfirdowsi ma'waah yaa abataah ilaa jibriila nancaah kelmadahaas ay maaratay ay tidhi marka aabaheed maaratay uu adduunkan dhaafay markii nebiga la aasay waxay tidhi saxaabadii ku tiri soo aastay war naftiinumu waxay idiin ogolaatay oo raalli ku noqotay nebiga ilahi inaad ciid kusoo gedidaan taa miyaad garateen bay tidhi way og tahay nebiga ilaahay inuu doortay sida maaratay saas caaisha maaratay ay noo sheegayso waxay leedahay caaisha waxay soo warinaysaa inaa kunaa aswaaja nabiyi cindahu jamiican dumarka o dhan markuu nebiga ka baxaysa waa ag joogen waa ku dhawaayay markuu sakaraadayay walam tuqaadir mina waaxida kama tegin midna kama tegin meesha nebigu uu joogay faaqbalat faadimatu calayha asalaam tamshi faaduma soconaysaa soo gashay laa wallaahi bay caaisha leedahay maa tukfii mashyatahaa min mashyati rasuulillah wax uga socod eg faaduma qof uga socod aabaheed maarag bay leedahay qof nabiga uga socday ma arag falamaa ra'aahaa nabigu markuu faaduma arkay raxbaa uu soo dhoweeyey wuxuu ku yidhi marxaban yaa ibnatii gabadhaydii soo dhowow markaasuu wuxuu fadhiisiyey midigtiisa aw can shimaalihi adugu waa labadaa mid mid buu iska fadhiisiyey markaasuu ku siraystay hadal buu dhegta u saaray sir buu u sheegay fabakat bukaan shadiidin bay gabadhii oyday falamaa ra'aa xusnahaa markuu arkay nabigu in arrinta u sheegay ka murugootay mar kaluu dhegta u saaray wax ku siraystay faidaa hiya tadxak markaasay gabadhii qososhay faadima ahayd radi allahu canha caaisha marka waxay ku tidhi markaas waxay u gaaray arrintaa wuxuu u gaar yeelay dumarkii dumarka dhan waa la joogaan arrintaas uu u gaar yeelay iyada wax ku siraysto annagoo joognuu sirta iyada keliya ku gaar ku siraysta bay leedahay caaisha radi allahu canha markaa nebigu waxaad leedahay adigaa nebigi adigii baa keliga naga kaa doorta keligaa sir kugu siraysta markaas haddana ooyeysaa markii nebigu maaratay caaisha mar dambe weydiisay waxay tidhi maxaad marna la ooyday waa dambe sheegi doontaa way shirta hota sirta way diiday inteeno inta nebigu nafta ku jirta inay sheegto laakiin markuu nebigu geeriyooday ayaa caasha arrinta u sheegtay waxay tidhi markii horreeyey u horreysay ee aan ooyey nebigu wuxuu ii sheegay inay ajashiisii ay maaratay inuu baxayo taasaan ka murugooday markii dambe aan qoslayna wuxuu yidhi qofka iiga soo horreeya waa soo dhowaan baad iga daba imanaysaa taasay farxad gelisay bay tidhi marka faadima qof caynkaas ahayd radi allahu canha horena waa ka soo sheekeynay gabdhaha kale nebigu dhalay waxaa ka mid ahaa dabcan gabadhii zaynab ugu weyneyd zaynab naqis gabadh iyadana maasha allah bay ahayd jaahiliyadii buu nebigu u guuriyey nin la yidhaahdo caas bin waa'il baa ninkaa magaciisa la odhan jiray nin wuxuu ahaa dabcan isagu aan islaamin markaas gabadhu laakiin way islaamtay marka waxaa laga qofka isweydiiyo sida iyadoo gabadh muslimada uu nin gaala u qabay waxaan leenahay sharcigu wuxuu soo degay bitadaruj oo saxaabadu waxyaalo badan bay iyagoo muslimiina samayn jireen markii dambana muddo kadib laga xaaraameeyey sida khamrigoo kale waxyaalo badan waad ogtihiin marka may soo degin aayaadkan dumarka ka xaaraameynaya inay nin gaala guursadaan muddadii hore markii xudaybiya laga soo noqday ilaahay aayad qur-aan oo suuratu maaragtay mumtaxina uu ku sheegay inay dumarku xalaal u ahayn gaalada muslimiyaadku gaaladuna xalaal u ahayn markaa kay soo degtay intii hore waa arrintu waa lama xaaraamayn waa iska socotay waa gabadh qiimo badan ninkeedii ayaa haddaan qotada soo gaagaabino raggii wuxuu ku jiray maalintii beder la qafaashay ee muslimiintu ay gacanta ku dhigeen marka waxay usoo dirtay qos kasta reer maka ah mushrikiinta wuxuu rabaa inuu ninkii uu laga qabtay inuu maarata furto maal ku furto marka maal bay soo dirtay ninkeed ay ku furanayso waxaa ka mid ahaa maalka kuul hooyadeed siitay arooskeedii siisay oo qiimo badan nebigu sal slam markuu arkay xoolaha la keenay هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا